waxay ku furmayeen mataqaanaa markii rag ila xil saaray ay biroyada joogsadaan ay tiriyaan alaabta iyo iyoiyo ku furmaysaa lixda subaxnimo iyo ku furmaysaa imise goobood bay doorashadu ka dhacaysaa codbixintu magaalada jabuuti waa laba boqol iyo laba boqol iyo sagaal iyo lixdan weyaan degmooyinkuna mataqaanaa meelo soddona iyo meelo labaatana iyo meelo iyoiyo kala yihiin imise kuraas baa loo tartamaya shan iyo lixdan kursi baa loo tartamaya doorashadan yaa goobjoog ka noqonaya doorashadan waxaa goobjoog ka noqonaya guddi guddidan anagu mataqaanaa aan hor socdo siinii loo yaqaano iyo de arrimaha wasaaradda iyo meesha conseilka constitutionalka meesha dastuuriga imise musharax baa u tartamaysa lixdan iyo shantaa kursi lixdan iyo shanta kursi degmada cali fadiix waxaa u tartamaysa ilaa in lix qof ilaa sideed qof baa u tartamaysa dikal kow iyo toban baa u tartamaysa ubuk afar baa u tartamaysa carta saddex baa u tartamaysa tajora labayo toban baa u tartamaya shan iyo soddonna jabuuti baa u tartamaya waxay isku wala yihiin shan iyo lixdan bay iskiin marka shan party in e m p do mataqaanaa e m p da e d z iyo ppd iska socda iyo c d u-ga iyo arda oo tajoro dhigta oo kalaad marka mucaaradku waxay xoogga saareen magaalada jabuuti xoog waxay saareen magaalada jabuuti ay shan iyo soddon ay dhigteen sababtu maxay tahay sababtu waxay tahay de mataqaanaa waxaan umaleeya de itaali bay u waayeen inay meelaha kale wax ku dhigtaan waxay de mataqaanaa degmooyinkii kale inay dhigan kareen
waa gartay marka doorashada sidee baad u hubinaysaan inay si cadaalada ku dhacdo oo nabada doorashada mataqaanaa iyaguna way dhex joogaan dad warqadaha doonaya mucaarad ha noqdo iyo muxaafadba ha noqdo biirooyaday dhex joogaan nin kasta waa arkaya sidii loo vooteynayo sidii loo codbixinayo waa arkaya mise dushoo dhanbe mataqaana waxaa jiro lijnad badan baa jirto mataqaana eegaysa oo la socota mataqaana hadda ilaa iminka mataqana wax dhibaato ka yimid ma jiro goormaa natiijada lagu dhawaaqi doonaa natiijada waxaa lagu dhawaaqi doonaa de wixii ka dambeeya sidee sideedda iyaa tirada la bilaabaa oo mataqaana meelaha codbixinta la keenaa wixii de ka dambeeya ilaa labada saddexda subaxnimo ayaa lagu lagu dhawaaqaa markasta maxaafad baa wada joogaa meesha waxaa jirtay doorashooyinkii hore baarlamaanka ee dhacay mucaaradku aad bay uga cawdeen waa lagu shubtay dheheen xisbi kuraasta aan helnay toban way ka badnaayeen bay dhaheen mucaaradku sidee bay xaqooda ku heli karaan dowladda iyo isbahaysiga talada hayana xaqooda ku heli karaa ood ugu kala garsooraysaan maqal walaalo waxaan kuu sheegay lusiladan ninka aan ka taliyo presidentka way ku jiraan way ku jiraan birooyadana way dhex fadhiyaan yaanu mataqaana marka horena de birooyadan dhex fadhiyeen marka dambe lusilad kastaan ku jireenna marka dambena de waxaan odhanana waa guddi xaariri haddaan idhahdo waana ceeb weeyaan waxaan u malaynaya lujinad kasta ku jiraan ay dhex fadhiyaan meel kasta ay way joogaan meesha wax doorashada ka dhacaysa dad bay dhigteen maxay da marka cabashada halkay ka imanaysa anu garan maayo dadka qaar waxay dhahaan doorashada jabuuti hadday tahay ta madaxweyneha hadday tahay ta baarlamaanka waa doorasho natiijadeeda lasii ogyahay maxaad ku jawaabi lahayd dad dadkii mataqaana qaybka qaybka wax ka arkaya anu kuwa kuma jira mataqaana qaybka ilaahayn ba wax ka arka mise hadday iyagu sii sheegeenba waa waqaarda waan iyaan u maleeya walaalkeo doorashadu harta ha dhacdo waxay natiijada ka soo baxda khaanadaha marka ha ka hadlaan mise qayb qayb baan wax kasii sheegi waana waa ceeb weeyaan in inan inan taa lagu hadla ma aan ku siiya marka fariinta ugu dambaysa eed u dirayso dadka codkooda dhiibanaya ummadda reer jabuuti waajib bay ku tahay nin kastaba waajib bay ku tahay ama maxaafad ha ha u booteeyo ama macaaradka ha u booteeyo waajib bay ku tahay nin kasta inuu wadankiisa ka guto xeerku kuleeyahay sharciguu ku leeyahay waa inuu guto wadankaaga xaq baad ku leedahay isna xaq buu kugu leeyahay xaqiisa u gud xaqaagana waa lagu gudi